ninkan oo lagu magacaabo cali geeli waxaa dhowaan saqdhexe gurigiisa ugu daatay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka kuwaas oo kasoo afduubay gurigiisa xilli habeenbar ah waxaana laga soo qabtay degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya isagoona loo soo wareejiyey magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya gaar ahaan godka jilicow oo dad badan oo shacab ah oon waxba galabsan dowladda federaalka si xaqdara ugu xiran yihiin qaarkoodna sida haddaba dhacday loogu shaabadeeyey inay ka tirsan yihiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbaahinta gudaha ee magaalada muqdisho ayaa la hadlay wuxuuna ka warramay qaabkii loo qabtay isagoona sheegay in saqdhexe gurigiisa loogu soo dhacay sida waxay u dhaceen habeen madow gurigayga anoo hurdaaya saqdhaxaa lay soo dhacay ciidan aan dariis lahaynoo macawisley u egaa ii soo dhacay waxaan ku kacay iyadoo labada gacmood layga haayo qorana laygu haayo saasaa bannaanka laygugu soo saaray aniga bannaanka markaan imid waxaan dil ahayn filameyn waxaan islahay waa qaab qabiilaa lagu beegsahaa sababtoo ah deegaan laba beeloo deris ka yihiin isriixriixna uu ka dhexeeyo oo dhulka xaggeeda aan degganaay in saas awgeed lay dili doonaan aaminsanaay bannaanka marka laysoo saaray waa tawxiiday wuxuu tilmaamay isagoo ku xiran xabsi ku yaala degmada ceeldheer uu yimid sarkaal ka tirsan maleeshiyaadka macawisleyda iskuna dayay inuu ka dhaadhiciyo inuu qirto inuu ahaa xubin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab laakiin damacsanaa inuu isku dhiibo dowladda federaalka
sargaala oo macawisleyda ka tirsan waraysigu igu yimid wuxuu iga raadiyey iga dhaadhiciyey inaan sheegto inaan ka tirsanahay shabaab ka tirsanahay amiir u shaqeeya oo xagga sakawaadka u aruuriyana aan ahay inaan qirto sheego asigana intaas oo gudbiyo anigana aan ku raaco weliba wuxuu ku diray waxaad dhahee wax badan aan la soo hadlaayay ninkan anoo raba inaan soo goosto inaan soo goosto anaan raba aan la soo hadlaayay waa soo bixi waayey asaana isoo doono marka dambo sargaalkaas magaciisa waa haayaa waxaan ku idhi inaad naftayda u dooday haad ii sheegtay laakiin waxaan sheegayna waa inay xaqiiqda ku salaysan yihiin cali oo hadalkiisa sii wata wuxuu sheegay sida looga soo waday ceeldheer iyo halka lagu xihay markii muqdisho la keenay afar saac oo jimcaad oo labaatanka bisha ah waxaa laysoo dhiibay taliya la yidhaahdo taliya maxamed ibraahim dabadeed meel layidhaha iraaradle oo cadale shan iyo shan iyo afartan kilomitir ka xaggaysa ah waxaa nooga hor yimid cabdibile ay leeyihiin nimanka loo yaqaano sahanka iyo sirdoonka
wuxuu ka hadlay sawirkii ay baahisay warbaahinta dowladda federaalka iyadoona ku tilmaamtay inuu yahay mas-uul sare oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu sheegay intaasi ay dareensiisay in dad badan oo horey dowladda federaalka u dishay ama tobanaan sano uga xukuntay in sidaan oo kale loogu fududaaday xanuun weynay igu haysaa weliba ma filayn walaxuuna hubin inuu baahiha u malaymay markii aan ogaaday aniga sida lay gudbiyey iyo siday u faahfaahiyeen iyo siday ummadda u tuseen markaan ogaaday waxaa ii soo baxday ummad badan oo sida anigoo kale looga been abuuray inay xafiyada yaallaan ama ku dhinteen ama heer toogasho la gaarsiiyey oo sida aniga laygu gurmada aan loogu gurman inay jiraana ii soo baxday aadan uga xumahay waa ay xanuujisay durbadiiba baraha bulshada waxaa qabsayay sawirka ninkan rayidka ah ee loo geliyay shaati isagaan lahayn telefishinka dowladda federaalk waxaa dul hoganayay ceeb weyn maadaama qof shacab ay ku tilmaameen sarkaal sare oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab cali geeli ah oo telefishinka dowladda federaalk ku tilmaamay inuu yahay sarkaal sare ayaa ganafka ku dhuftay oo waxba kama jiraan ku tilmaamay warka ay baahisay warbaahinta dowladda federaalka dadka waxgaradka ah ayaa sheegaya in telefishinkan uu marar badan barta uu ku leeyahay facebooka iyo aaladaha kale ee baraha bulshada soo dhigay dad badan oo shacab ah kadibna ku tilmaamay inay yihiin ama ka tirsan yihiin xarakada shabaabul mujaahidiin oo dagaal adag kula jirta dowladda federaalka maamul goboleedyada iyo shisheeyaha duulaanka ku jooga dalkeena soomaaliya